بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الدرس الثاني من دروس الصيام درس جلواب وكمل سلسلة أحكام الصيام وحنا نكسر هذا المي darsigii koowaad waajibnimadii soomka iyo inuu yahay ruknu min arkaan alislaam iyo adiladii noo caddaysay sida loo soomayo iyo cidda uu waajibka ku yahay waxaynu kaga hadlaynaa darsigan markaa labaad fadaa'ilu siyaam fadliga iyo wanaagga laga helayo oo uu ka helayo man saama lillahi subxaanahu wa tacaala fadli iyo wanaag aada u fara badan buu leeyahay qofkii ilaahay daraaddi u sooma calaa cilmin wa basiirana ku sooma fadaaishiisuna wax la soo koobi karaa maaha allah subxaanahu wa tacaala qaala fi kitaabihi alcaziiz aayadda dheer oo ilaahay uu ku yidhi ina almuslimiina waalmuslimaat waalmu'miniina waalmu'minaat waalqaanitiina waalqaanitaat waalsaabiqiina waalsaabiqaat waalsaabiriina waalsaabiraat waalkhaashiciina waalkhaashicaat waalmutasadiqiina waalmuntasadiqaat waalsaa'imiina waalsaa'imaat والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما الله سبحانه وتعالى آيات دير كبرا وإلهي أكشغي تمن نوع أو صفات كذلك ونوراك سنة تمن صفات uwan wanaagsan wa fi suurati alaxzaab aayadda soddon iyo shanaad ilahay waxa uu ka bilaabay ina almuslimiina waalmuslimaat rag iyo dumarba waa la sheegay almuslimiin waa raggii almuslimaat waa dumarkii mu'miniin waa raggii mu'minaat waa dumarkii qaanitaat waa kuwii cibaadada bedinayey oo cibaadada u taagnaa qaanitaatna waa gabdhihii cibaadada bedinayey allah subxaana wa tacaala marka sifaatkaa faraha badan wasaadiqiina wasaabiqaat waa kuwii runta sheegayey wasaabiriina wasaabiraat waa kuwii sabrayey rag iyo dumarba waalkhaashiciina waalkhaashicaat kuwii khushuucayey ilaahay u khushuucaya rag iyo dumarba waalmutasadiqiina waalmutasadiqaat waa kuwii zakada bixinayey wasaa'imiina wasaa'imaat waa kan macalshaahidku wasaa'imiina raggii soonka badnaa oo soomayey wasaa'imaad gabdhihii soonka berinayey waalxaafidiina furuujahum waalxaafidaat wadaakiriina allaha katiiran wadaakiraat waalxaafidiina furuujahum waa kuwii xaaraanta ka dheeraaday rag iyo dumar wadaakiriina allaha wadaakiraat ilaahay xusayey ilaahayow intaas maxaad u diyaarisay acadda allahu lahum makfiratan wa ajran cadiima laba abaalgub oo aada iyo aad u weyn ayaa allah u ballan qaaday acadda allahu lahum makfiratan dunuubtooda waa la dhaafay oo dunuubtoodii oo dhan waa loo dhaafay ilaahay waa u diyaariyey acadda allahu lahum makfiratan wa ajran cadiiman marka dembi dhaafkii naar bay kaga badbaadaya ajran cadiimana waxay sawaaban cadiiman janno ayay ku gelayaan sidaa daraaddeed naarna waa ka badbaadeen oo allah naar waa ka badbaadiyey ilaahay naga mid dhige wuxuuna u ballan qaaday janno iyo wanaag haddaba fadaaishaa iyo wanaaggaasuu leeyahay soomku oo lagu gaaro darajadaa sare wa min fadaa'ili soom waxaa ka mid ah oo waxa weeye axaadiista nebigu caddaysay annahu junne gaashaan inuu yahay cani nnaari naartii inuu gaashaan ka noqonayo gaashaanku waa waxa la iska hijiyo wixii markaa dhiba wa min ashahawaati inuu shahawaadkii iyo hawadu wixii ay rabtayna uu jebinayo gaashaan ka noqonayo leannahu nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam yaa macshara ashabaab man istadaaca minkum albaa'ata falyatazawaj waman lam yastadic facalayhi bisawm fainahu lahu wija yaa macshara ashabaab dhallinyarada kulankeedii waa dadkii dhallinyarada ah oo shabaabka ahaa oo waxa weeye rag iyo dumarba leh rag iyo dumarba leh laakiin hadda siyaaqu wuxuu ku dhacayaa raggi man istadaaca minkum albaa'a kiinii awooda ma-uunada albaa'a waxaa la yidhaha ma-uunada waxyaalaha lagaaga baahan yahay inaad waxa weeye guurkii u kaaga baahan yahay dhaqaale iyo gurii la degay iyo waxa weeye dee keedii la bixin karay ee masruufkii iyo albaa-a waa ma-uulatu za- zawaaj waxyaalihii aad ku guursan lahayd qofkii haysta falyatazawaj ha guursada kaasaa u fiicane fa inahu aqadu lilbasar wa axfadu lilfarj kaas ayaa isha laabi og oo xaaraanta kaa ilaalin og leannahu guur xalaal hadduu qofkii haysto xaaraan doonan maayo ilaa mid ilaahay imaan ka qaaday mooye oo shay danduufsaday farjigana isagaa u fiican waman lam yastadic fa calayhi bisawm qofkaan awoodin ha soomo fa inahu lahu ja kaasaa dhufaan u noqonaya ay shahwadii buu jebinaya akhrajahu imaamu bukhaariy wa imaamu muslim ayaa weriyey min xadiidi abi saciid alkhudriy radia allahu canhu halkaa xadiidkaa wuxuu inoo caddeeyey oo waadix inooga dhigay inuu waxa weeye wax walba oo dhibaato ah oo waxa weeye shahawadu kugu tuuri lahay inuu soonkii jebinayo haddii aana markaa guurkii awoodi karin marka soonka in la badiyo weeye dadka dhallinyarada oo waxaweye marka aan guurka haysan leannahu nebigu wuxuu ku caddeeyey axaadiis kale jannada inuu gu hareereeyey waxyaalaha naftu ay neceb tahay oo makaarida ah cibaadaadka iyo waxyaalaha naftu neceb tahay naartana waxaa lagu hareereeyey waxyaalaha naftu jeceshahay sidaa daraaddeed shahawaadku waxay ka mid tahay waxyaalaha naarta lagu hareereeyey oo naarta kuu dhoweynaya haddii marka xadiidkii uu nebigu inoo caddeeyey inuu soomku waxa weeye kaa jebinaya marka shahwadii iyo waxa weeye wixii naar kuu dhoweynayey gaashaan ayuu kaaga noqday naartii sidaa daraaddeed in lagu dadaalo weeye xadiid kale nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wassalaam assawmu junnatun yastajinu bihi alcabdu assawmu soomkii junnatun waa gaashaan yaa gaashaan uu yahay yastajinu bihi alcabdu addoonkii ayaa wuxuu isaga celinayaa min annaari naarta ayuu isaga celinaya oo naarta ayuu gaashaan kaaga noqonaya ittaqi naara waatuu nebigu yidhi walow bishiqi tamr war naarta wax iska xejiye haddaba cibaadaadka la samaynaayo iyo wanaagga la samaynaayo naarta ayuu kaa celinayaa oo dembi dhaafaad ka helaysaa imaamu axmed baa werinayay imaamu tabaraaniy can jaabir bay ka werinayaan radia allahu canhu waxasanahu sheikh albaniy raximahu llahu tacaala fi saxiixi aljaamic asagiir ayuu xasan kaga dhigay haddaba iyo saxiixi tarkiib haddaba xadiidku wuxuu daliil u yahay inuu soomku hijaab kaaga noqonayo oo kaa celinayo naarta siday axaadiista soo socotaba imaan doonta inuu u shafaaca qaadi doono qofkii soomi jiray wa kadalika qaala nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nebigu waxa uu yidhi assiyaamu junnatun war soonku waa gaashaan wa xisnun xasiinun min annaar wa xisnun waa dhufays xasiinun adag waa dhufaysku waa meesha dagaalka laga galo waa dhufays adagoo min annaari naarta laga galaayo imaamu axmed baa weriyey can abi hurayru ka warinaya waxasanahu sheikh albani raximah llahu tacaala fi saxiixi aljaamic sagiir ayuu xasan kaga dhigay halkaana xadiidkii hore ula macno yahay inuu soomku gaashaan yaha naarta gaashaan kaaga noqonayo inuu dhufays kuu noqonayo aada ka gelaysid oo waxa weeye qof sooman naar ilaahay waa ka fogeynaya kama qaala nabiyu sala allahu alayh waalih wasalam maa min cabdin addoon ma jiro yasuumu sooma yowman fi sabiili illah ilaahay daraaddi u sooma ama jidka ilaahay ku sooma isagoo jihaad ku jira ilaa baacada allahu ilaahay waxa uu ka dheereeyaa bidaalika ay bisababi sawmihi soomkiisa sababtiisa ilaahay wuxuu kaga dheereeyaa wajhahu wejigiisa can innaari naarta ayaa lagaga fogeeyaa sabciina khariifan toddobaatan dayrood ay toddobaatan sanado ka dayr ka dayr akhrajahu imaamu albukhaariy wa imaamu muslim can abi saciid alkhudriy radia allahu canhu haddaba xadiidkaana wuxuu inoo caddaynayaa in qofku haddii uu ilaahay darti u soomo qaar baa culummada waxay ku tageen xadiidkaani inuu yahay jihaadka qofka ku jira fi sabiili illah oo markaa waxa weeye ku soomaya qaar culummadana waxay yidhahdeen waa caam oo waxa weeye ilaahay darti qofki u sooma waa qof jidkii ilaahay ku soomay oo fi sabiili illaahi ku soomay weeye haddaba akhilmuslim wa ukhtalmuslima haddaaynu doonayno in ilaahay naartii naga dheereeyo waa inaynu soomka ku dadaalnaa oo la nimaadnaa soom saxiixa oo waafaqsan soomkii nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam wa min fadaa'ili sawm soomka fadaa'ishiisa waxaa ka mid a yudkilu saaxibahu aljanna jannada ayaa lagu galaayo waa min acmaali dukhuuli aljanna asbaabta jannada lagu galo ka mid yahay kamaa dalla xadiidu umaama radia allahu canhu xadiidu umaama qaala waxa uu yihi qultu waxaan ku yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow dullanii itus calaa camalin camal itusi adkhulu bihi ljanna aan jannada ku galo qaala waxa uu yidhi sala allahu alayh wasalam nabigu waxa uu yidhi calayka bisawm soomka ay ilzam waxaad laasimtaa soomka laazim fa innahu laa mitla lahu wax u dhigma oo janno lagu galo ay waa bacda tawxiide ma jirto wax u dhigma acmaasha waxa ugu wanaagsan wey imaamu axmed baa warinaya iyo imaamu nasaa-iy wa saxaxahu sheekh albani raximah llahu tacaala fi saxiixi jaamic sagiir wa fi sunan nasaa-iy haddaba xadiidkaana waxay inoo caddeeyey nebiga calayhi salaatu wassalaam inuu weydiiyey saxaabiga oo yidhi rasuulka ilaahay oo waxaad itustaa camal aan jannada ku galo oo waxa weeye aan ku dadaalo oo markaa jannada aan ku galo nebiga calayhi salaatu wassalaam waa u soo koobay waxa uu ku yidhi calayka bisawm soonka ku dadaal soonka aad iyo aada ugu dadaal sababtu maxay tahay laa mitla lahu war wax soonka u dhigma oo la mid ah ma jiraan sababtu waxa weeye ilaahay dartii buu qofkaana u soomay cuntadii buu isaga tegey sharaabkii buu isaga tegey shahawaadkiisii buu isaga tegey yadacu dacaamahu wa sharaabuhu min ajli haddaba allah subxaana wa tacaala ayaa xadiidu qudsi ku yirisa shahwadii iyo dacaamkiisii qofka ilaahay darti uga tegay cayaar ma haddaba waxa uu noqonayaa soomkii acmaasha ugu fadli badan oo bacda tawxiid lagu galay jannada oo sunnaha oo waxa weeye lagu dadaalo marka soomkii waajibka ahaa in lagu dadaalo haddana soomka sunnahana lagu dadaalo labadaba waxa weeye waa min acmaali dukhuuli iljanna jannada waxa weeye acmaasha lagu galo oo wan wanaagsan ayuu ka mid yahay waxaa kaleoo ka mid ah fadaaisha soomka oo min fadaa'ili soom ka mid a yuwafa asaa'imuuna ujuurahum bigayri xisaab dadka soomka daa'ima oo soomka ku dadaala waxaa ajarkoodii la siinayaa xisaab la-aan ilaahay un baa garanaya liqowli nabiyi sala allahu alayh waali wasalam baa u daliila nabigu waxau yidhi calayhi salaatu wassalaam kullu camal bni aadam camal kasta oo dadku ay sameeyaan yudaacafu ay camal wanaagsan wa camalka wanaagsan sayi-aadka laba laalaabo yudaacafu waa loo laalaabaya alxasanatu wanaagi bicashri amhaaliha hal wanaag markaad samaysid ugu yaraan toban jeer baa lagu laalaabi ilaa sabci mi-ati dicfi ilaa toddoba boqol oo jeer la gaarsiiyo sidii loo kala batawi oo loo kala wanaag badan yahay oo loo kala camal fiican yahay laakiin qofka ugu yaro waa tod waa waa toban jeer hadduu wanaaggii sameeyo qofka ugu badanna ilaa iyo toddoba boqol oo jeer baa loo gaarsiinaya qaala allahu tacaala allah waxa uu yihi markaa xadiis ulqudsiye ila asawm soomka mooye soomku kuma jiro oo acmaasha iyaga soomka la garanayo ay toddoba boqol isagu waa ka badan yahay oo isaga lama garanayo qaybta dambaasi caddaynayso macnaha ila sawm macnaheedu waxa weeye ilaa sabcamiati dicfin ilaa toddoba boqoloo jeer baa la gaarsiiyey acmaashii ila soom soomka mooye ilaahay waxau yidhi fa inahu lii aniga ayaa iskale soomka wa ana ajzii bihi aniga ayaa ka abaalmarinaya ay macnaha ma garanayno inagu ajarka faraha badan oo laga siinayo waa wax xisaab dhaafay wa oo toddoba boqoloo jeer la dhaafiyeyo oo allah subxaana wa tacaala iska siinayo waay allah waxa uu yidhi yadacu daca shahwatahu yadacu waxa uu ka tegay qofkii muslimka shahwatahu shahwadiisii wa dacaamahu iyo dacaamkiisii min ajli aniga daraadaybu uga tegi ha akhrajahu imaamu muslim macnaha hadduu aniga daraaday uga tegey oo soomkii aniga daraadday uga yimi xumaantiina aniga daraadday uga tegey anna waxaan siinayaa ajar aniga mooye aan cid kala garanaynin sababtu maxay tahay acmaasha kale salaada iyo xajka iyo zakada iyo kulli waa loo jeedaayo dadku waa arkaan laakiin inaad maanta sooman tahay iyo inaad afuran tahay waa sir baynaka wa bayna allah cid ku og ma jirto haddaad guriga hoostiisa intaa xiratid maantoo dhan cunto cunaysid dadkana ku tiraahda waa soomana cid ku og male ilaahay mooye laakiin salaad haddaad tukanaysid dadkii waa kuu jeedaan oo dadkoo dhan waa ka marhaante haddaadan tukanna dadkoo dhan waa kuu jeedaan haddaba soomka ilaahay keliya unbaa daalacanaya waxa weeye waa wax qalbiga ku jira waxa weeye ma garan karna marka sidaa daraaddeed sabirka iyo soomka waxaa soo aroortay in ajarkooda xisaab la-aan qofka la siinaayo innamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab ha marka sab soomkuna waa sabir oo shahru sabri baa la yidhaahdaa haddaba soomka iyo sabirku ajarkoodu waa fara badan yahy oo wax la garan kara maa ilaahay aynoo fududeeyo inaynu soonno soon waxa weeye ajar fara badan aynu ka helo wa min fadaa'il siyaam soonka fadaaishiisa waxaa ka mid a anna lisawmi far anna lisaa'imi farxataani qofka soomana laba jeer buu farxaya oo kii afuray uuna farxaynin laba jeer oo kii maanta afurana uuna farxaynin ayaa kan soomay laba jeer buu farxaya kamaa dalla alxadiid alqudsiy alxadiid alqudsiy baa ku tusinaya waa xadiid nebigu uu ilaahay ka warinayo wa fiihi waxaa ku jiray lisaa'imi farxataan qofka soomanaayo saa'imka ahaa laba jeer buu farxaya yafraxuhumaa wuu farxayaa idaa afdara farex lisaa'imi farxataan yafraxuhumaa laba jeer buu farxaya kow idaa afdara haddii uu afuro farixa waa farxaya ay afurkaasi marka laba meeloodba uu ku dhacayaa maantoo dhan buu soomaa afurkii baa la gaaro maqribkii baa la aadimay wuu afurayaa cuntadiisii baa u xalaal noqotay camal wanaagsanna waa gutay oo ilaahay wanaag kaga rajaynayo waa farxaya camalka saalixa marka la gutana waa lagu farxaa wuxuu kaloo farxayaa yowma alfidri ciidda yowma alfarax wasaruur wasuruur wey wuu farxayaa maalintaana maalinta la marka oo labadaas sheerba waxay soo guda gelayaan idaa aftara fare macnaha ma maalin walba wuu farxayaa maalinta ciiddana waa farxaya labadoodaba waa isku mid wo waay oo adduunkii buu ku farxayaa wey aakhirana waidaa laqiya rabbahu waidaa laqiya rabbahu hadduu rabbigii la kulmo farixa bisawmihi soomkiisii buu ku farxayaa akhrajahu imaamu bukhaari wa muslim wuxuu ku farxayaa soomkiisii markuu allah la kulmo ilaahay ajarka fara badan oo ka siinayo fadliga faraha badan oo la siinayo baabu rayaan oo uu ka gelayo ayuu farxayaa markaasuu bishaaraysanayaa markaasuu leeya ilaahay baa i waafajiyey inaan soomo wanaaggaasna wuu ku farxaya ilaahayna wuu irsaaqo inaynu ka mid noqonno kuwa ku farxaya soonkooda adduun iyo aakhiraba haddaba kii aan soomi jirin oo cuntada iska cunayey aakhirada soon uu ku farxa ma haysto oo waxa weeye ciqaab iyo waxa u taale maxkamad adduunkana marka la farxoo dadku farxayaan oo waxa weeye maalin walba garab walba la afurayo ama waxa weeye ciiddii la farxayo isagii wuxuu ku farxa ma haysto shalaytan baa u yaala walciyaadu billah wakadalika qaala anabiyu sala allahu alayh waalih wasalam nabiga calayhi salaatu wassalaam waxa uu yidhi wladii nafsi waladii nafsu muxamadin biyadihi ali waa dhaar wey aliga waxaan ku dhaartay nafta nabi maxamed gacantiisa ku jirtay ay markuu doono dilaya markuu doono noolaynaya maxaad u dhaartay oo nebigu u dhaartay lakhaluufu fami saa'im atyabu cinda allahi min riixi miski khuluufka waxaa la yidhaahdaa qofka galabtii markuu joogo oo maanta oo dhan soomanaa neefta waxa weeye ka soo baxayso afkiisa waxa weeye raa'ixada aan fiicnayn oo ka soo baxaysa maadaama calooshii iyo waxa weeye uurku jirtii gaajaysan tahay oo ay soo celinayso waxa weeye neef kululoo gaajo ah urtaa afkiisa ka soo baxaysa ayaa la yidhahdaa khuluuf raa'ixadaa marka qofka waxa weeye markaa xilligaasoo kale hadduunan cadayan waxa weeye afkiisii xoogaa qofka kale waa dhisanaya agjooga laakiin ilaahay agtii waxay ka wadgoontaha min riixi lmiski sababtu maxay tahay waxaan ilaahay daraaddiiba uga tim gaajadaan uu ilaahay dartii isku gaajaysiiyey ayaa keentay urtaan aan fiicnayn oo waxa weeye raa'ixada haddaba xadiidkaana imaamu albukhaariy iyo imaamu muslim baa werinay macnaha marka xadiidkaasi ma aha inaan la cadayan karin waa inoo imaanaysaa in la cadayan karo ee waxa weeye ajarka iyo wanaagga laga helayo ayuu tilmaamaya waay taana waa ajar iyo wanaag aada u fara badan oo fadliya sidoo kale waxa weeye marka min fadaa'il siyaam waxaa ka mid a anna sawm waalqur'aan qur-aanka iyo sawmku yashfacaani lisaaxibihima waxay u shafaaco qaadaan maalinta qiyaamaha qofkii soomi jiray qur-aankana akrin jiray qaabkay u shafaaco qaadayaan ilaah baa garanay laakiin nu'minu bidalika leannu nebigaa noo sheegay qowlka nebigana waan rumaynaynaa wamaa yandiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa qur-aanku waa shafaaco qaadaya ilaahay baa ka hadal siinaya oo waxa weeye wuu shafaaco qaadin soonkana ilaahay baa ka hadal siinaya wuu shafaaco qaadin haddaba waxaa u daliila liqowli nabiy sala allahu alayh waali wasalam qowlka nebigaa u daliila uu yidhi assiyaamu soonkii waalqur'aanu qur-aankii yashfacaani way shafaaco qaadayaan lilcabdi ay lilcabdi almu'min yowma alqiyaama addoonkii mu'minka ahaa oo soomi jiray oo qur-aanka akrin jiray wayuu shafaaca qaadaya waay yaqulu yaqulu asiyaamu soomkiibaa odhanayoo hadlaya ilaahay baa ka hadalsiiyey ey rabbi ee yaa rabbi allahayow allahayow ilaahay buu la hadlaya oo baryaya manactuhu dacaama cuntadii baan u diiday washahawaat iyo naftu waxay jeclay binnahaari maalintii ramadaanka fashaficnii fiihi ilaahw iga shafeeca aqbal oo jannada gee oo u dembi dha wayaquulu lqur'aan qur-aankii baa odhanaya manactuhu nawma waxaan u diiday anna hurdadii billayli hameenkii fashaficnii fiihi ilaahayow iga shafeeca aqbal oo jannada gee bimacnaa hameenkiina qur-aanku akrin jiray oo talaawiix buu u taagnaayay salaatuleyl hameen maalintiina waa soomanaa allahu akbar fa qaala qaala markaasu waxau yidhi waxa weeye qaala nabigu wuxuu yidhi fayashfacaani markaasay shafaaca shafaaca qaadayaanoo ilaahay ka shafaaca aqbalaya oo waxa weeye qofkii saa jannada lagu geynaya rawaahu imaamu axmed watabaraniy can ibni cumara radia allahu canhuma wasaxaxa sheekh albaniy raximah allahu tacaala fii saxiixi aljaamici sakiir ayuu ku saxiixinay haddaba xadiidkaana waxau inoo caddeeyo daliil u yahay qofka muslimka ah oo soomanaa oo waxau soomka ku dadaalayey inuu u shafaaca qaadayo soomku qur-aanka kii akrinayay uu shafaaca qaadayo qur-aanku marka waxa weeye waatuu xadiid kale nebigu ku lahaa waalqur'aanu imaa xujatun lak aw calayk ama adigu kugu doodi oo waxa weeye uu maxkamad ku saari ama wuu kuu doodi qofkii ku camal falay oo ku dadaalayey oo waxa weeye bartay oo waxa ku dadaalayey wuu u shafaaca qaaday qofkii waxa weeye ku cayaaray oo ku tuntayna waa ku doodaya waa khatar wey marka marka waa inaynu ku dadaalnaa inaynu qur-aanka akrino habeenkii ramadaanka iyo maalinba wa min fadaa'il sawm soonka fadaa'ishiisa waxaa ka mid a baabu rayaan albaabka la yidhahdo alrayaan arriyi waxaa la yidhahdaa wadaxa marka haraadku kaa bo-o ood biyaha cabtid marka lisaaimi lisaa'im qofkii soomanaa baabu rayaan buu ka gelayaa oo leeyahay marka baabu rayaan lisaa'imiin kuwii soomanaaba iskale liqowli nabiy sala allahu al salam jannada sideed albaaba laga galo hal albaab baa la yidhahdaa rayaan waa baabkii wadaxa oo waxa waynu arki doonaa xadiidka qaabka looga wabxayo saa'imiinta keliyaa qaab u leh oo ka gala nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi inna fi ljannati jannada waxaa ku yaala baaban albaabaa ku yaala yuqaalu lahu la yidhaahdo alrayaan rayaan baa la yidhaahdaa wadaxa waxa weeye oon la-aan wey yaa ka gelaya yadkhulu waxaa ka gelaya minhu saa'imuun kuwii sawmanaabaa ka gelaya albaabka yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha kuwaasaa ka gelaya laa yadkulu cid kale ka geli mayso laa yadkulu minhu axadun gayruhum cid kale ka geli mayaan yuqaalu waxaa la odhanayaa waa loo dhawaaqaya ayna asaa'imuun kuwii soomi jiray aaway fayaquumuuna waa istaagayaan fayadkhuluuna waa gelayaan minhu albaabkaasay jannada ka gelayaan nabigu wuxuu yidhi fa idaa dakhaluu haddii ay galaan ugliqa waa la xiraya albaabka waa la xiraya falam yadkul minhu axadun cid kale oo ka gelaysa male ay gayruhum cid kale ka geli mayso akhrajahu imaamu lbukhaariy wa imaamu muslim can sahli bni sacad radia allahu canhu ayaa weli wa fii riwaayatin riwaayo kale waxay ahayd fa idaa dakala aakhiruhum kan ugu dambeeya hadduu galo ugliqa albaabkii waa la xirayaayo cid kale ka geli mayso waman dakala qofkii ka gala albaabka shariba biyo ayuu cabbayaa oo biyaa lagu waraabinayaa waman shariba qofkii halkaa biyo ka cabbana lam yadma abadaa weligii dib dambe u haraabi maayo wakaa waa baab rayaan oo wadixii marka rawaahu ibnu khudayma fii saxiixihi ayaa riwaayadaa dambe wariyey wasaxaxahu sheekh albaniy raximah allahu tacaala fii saxiixi tarkiib ayuu ku saxiixiyey riwaayadaa dambe inta horena waxaa weriyey imaamu albukhaari iyo muslim waxay inooga caddaatay marka halkaa in waxa weeye baabkaas albaabka waxa weye dadka soomankiliga ka gelayaan fadligaa iyo wanaaggaa uu leeyahay ilaahay haynagu daro oo aynu dadaalno inaynu waxa weeye ka mid noqonno wa min fadaa'il siyaam waxaa ka mida soonka fadaaishiisa waxaa ka mida annahaa shahru lqur'aan waa bishii qur-aanka oo allah subxaanah wa tacaala kitaabkiisa qur-aankaa bishaan uu soo dejiyey habeenka mubaaraka ah oo la barakeeyey ayuuna soo dejiyey liqowlihi tacaala ilaahay uu yidhi fii suurati albaqara shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan hudan linnaasi wa bayinaati min alhuda waalfurqaan waxa waaye bishii ramadaan weeye shahru ramadaan waa bisha ramadaan bishaasoo allah uu soo dejiyey qur-aanka oo hanuun iyo wanaag oo dhan ku sugan yahay xaq iyo baatil kuu kala saaraya haddaba waa shahru lqur'aan qur-aanka waa in la badiyo oo la akriyo oo ajar badan baa laga helayaaye lagu dadaalo waxaa kaloo ka mid ah fadaa'il siyaam anna allaha subxaanahu wa tacaala wuxuu inooga yeelay bishaan ramadaan leylat lqadri habeenka leylat lqadri oo allah uu yihi inaa anzalnaahu fi leylati alqadri wama adraaka ma leylat lqadr leylat lqadri khayru min alfi shahr habeenka leylatulqadrigu wuxuu ka khayr badan yahay kun bilood kun bilood ayuu ka khayr badan yahay alfa shahr marka marka la qaybiyo waxa ay noqotaa siddeetan iyo saddex sano iyo saddex bilood iyo ziyaada siddeetan iyo saddex sano marka qofkii siddeetan iyo saddex sano cibaadaysanayey oo cibaado u taagnaa oo waxa weeye dadaalayey hal hameyn oo ilaahay ku waafajiyo leylatulqadriga ayaa ka ajar badan oo ka wanaagsan oo ka khayr badan haddaba habeenkaana inaynu ku dadaalna la rabaa waana inoo imaan doonaa oo ba meel dhan baynu kaga hadlaynaa darsi dhan waxa weeye ictikaafka iyo waxa weye leylatulqadriga iyo axkaamtiisa halkaasaan kaga hadlaynaa haddaba darsigan waxa weye qeybtaasi waxay ku kooban tahay fadaa'isha iyo wanaagga laga helaya ramadaanka in lagu dadaalo ama soomka sunnaha ah iyo waxa weeye wanaagga laga helayo iyo axkaamtiisa iyo aadaabtiisa iyadana qayb qayb baynu ka dhigi doonaa ee waxa weeye bisha ramadaan inaynu aada iyo aada ugu dadaalno oo aynu aada iyo aada ugu dadaalno cilmina ku soomno oo aynu ku dadaalno inuu noqdo soomkii nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam oo kale inaynu waafaqno calaa cilmin wa basiira aynu ku soonno ayaa waxa way aada iyo aada muhiima insha allahu tabaaraka watacaala halka ayaan ku joojinaynaa wallahu aclam billahi tawfiiq duruusta dambena waa ku xigi doontaa insha allahu tabaaraka watacaala